Berri oo Sabti ah, xulka Sweden ayaa la ballansan dhigiisa Ingiriiska oo ay wada ciyaarayaan rubuc dhammaadka Koobka Adduunka labada kun iyo siddeed iyo toban oo iminka ka soconaya waddankaasi Ruushka. Balse way adag tahay inaad dukaamada dalkan Sweden ka hesho funaanada xulka Sweden ee loo yaqaano Blågult. marka aad tagto dukaamada iibiyo funaanadda bulug dahabiga ah ee sweden ama aad furto webabka laga dalbado waxa qura ee aad heli kartaa waa funaanadaha yaryar ee carruurta meelaha uu agabkani ku yaraaday waxaa xitaa ka mid a dukaamada silsiladda ah ee intersport oo ah dukaanka rasmiyan u haysta qandaraaska tafaariq iibinta funaanadaha xulka qaranka sweden waxaana iminka u muuqataa inuu soo daahay qofkii u baahda funaanadda sweden Tyvärr ser det ut så. Eh, Det har gått åt väldigt, väldigt mycket.
nasiib xumo sidaas ayay u eg tahay Ee, waxaa la iibiyey funaanado aad u badan oo kuwa sweden ah toddobaadkii tegey maadaama ay funaanadihii xulka sweden u dhammaadeen sida bansiin dabayshaday haatan waxaa la iibinayaa wax kasta oo jaalle iyo buluug ah sidaa darteed waxaa soo baxay fursado badan oo ganacsi Idag även eh, vanliga gula Adidas-tröjor är svåra att få tag i.
waxaa xitaa adag Eh, inaad hesho funaanadaha jaallaha ah ee caadiga ah ee adidaas marka funaanadaha kale ayaanu dadka magaca ugu qornaa dabcan farxadda ku hareeraysan guulaha ay sweden ilaa iminka ka soo hoysay koobka adduunka ayaa u sabab ah kororka dalabka funaanadahan balse sweden ayaan afar iyo labaatan sannadood u soo gudbin rubacdhammaad koobka adduunka sidaa darteed ma dhici karta inay dukaamada ka dhaadhacsanayd inay sanadkanna ku soo hari doonto wareegga hore Eh, Man har, man har väl tittat på lite tidigare statistik och så. Och beställt Waxaanu hem, eegnay eh, just tirokoobyadii på hore grund av den.
marka taas ayaanu dalabkeenna ku salaynay laakiin haatan dadku way faraxsan yihiin xulka sweden ayaa gegada samara arena ee magaalada samara ee dalkaasi ruushka berri toole kula ciyaaraya ingiriiska oo taariikhda markii ugu horreysay isna rigooro ku soo badiyey ciyaar ka tirsan koobka adduunka maxamed xaaji xuseen raage radio sweden